فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo deeq raashin ah u qaybisay in ka badan saddex boqol oo qoys oo ku dhaqan degmada galcad ee gobolka galgaduud askar ka soo goosatay dowladda federaalka oo lagu soo bandhigay deegaanka kuunyanbarow iyo degmada buula fulaay waraysyo laga qaaday askartaasi oo mid ka mida uu ka tirsanaa ciidanka eritariya lagu soo tababaray ayaad dhegaysan doontaan sidee dhegaystayaasha alfurqaan u arkeen barnaamij idaacadda ay ka diyaarisay fasahaadka iyo fisqiga ka jira muqdisho caawa barnaamijka waxaan ku bilaabi doonnaa qaybta koowaad aragtiyo taxana noo noqonaysa qodobbadaasi iyo wixii nagu soo kordha muddada barnaamijku uu socdo ayaad dhegaysan doontaan waa mar kale iyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa habeennimo talaado ah laba iyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga ah waafaqsanna saddex iyo tobanka bisha saddexaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga ah aan gudagalno barnaamijka askari ka soo goostay ciidanka dowladda federaalka ee jooga degmada qoryooley ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose cismaan aadan muumin waxaa waraystay waryaheena mahad cubayd kusoo dhawow marka hore idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa dhowahay walaal aad iyo aad waa mahadsan tahay waa dhowahay E, waayahay ugu horeyn waxaad noogu bilowdaa e, magacaaga halka aad e, haatan ka timiday iyo sidaad ugu biirtay ciidamada aad ka tirsaneed
walaal magacayga saddexaad waa cismaan aadan muumin oo loo yaqaano bowjalow ee, ciidanka degmada qoryooleyaan kasoo tagay ee, ciidankaas degmada qoryooleyna waxaan ku biiray waqti hadda ka hor laba sano iyo bar ilaa saddex sano camal aan ku dhex jiray ku biiritaanka ciidankaas aan ku biiray ee, anigoo kasoo laabtay muqdisho leen dibidaha ee rabay oo waxyaabo badan iga khasaareen daraaddeed ay macnaha aan u imid meesha markiin meesha imid xoogaha wadanka waa la qabsiway baa la gamuuda iga badatay ciyaal iyo hooyadooda oo dhanka balaanbol iga jiriyaan soo rartay qoryooliyaan soo degay barobaleem xaafadeed iyo shiidshiidaan dareema kolley dhallinyaro meelay joogto waa taqaanaahoo haddii laisu yimaado ee warbaahadan iyo waxaa maxaa guli qorgaan qaadeen nakeen ciidankan gallowle sidaan ciidankii ku galay ee laba sano iyo bar ilaa saddex sanana dhex joogay wallaahi xumaan inaan kala kulmo wii samaan kalama kulman haddana macnaha cidda ilaale cid joogtan cid samaan aan uu rajaynayo ma aha ee intaasaan ku jiray waqtigaasaana ku qaatay alxamdulilaah maala dhoweedaan fakeriyey fakeriyaan xisaabtamay in meeshaan cadaab iyo dhibaato iyo aqabad xumo leh aan kala kulmaayo ma ogin in wanaag aysan kasoo soconaan arkay hadda ilaahay dartiis inaan iskaga tooba keeno ilmahayga iyo hooyadood iyo caruurtooda iyo shaqadaydan haysan jiray aan haysto oo dhinaca islaamka aan bal kulley aan usii yaro dhaqaaqo aan go-aansaday saasaan ku imid de kolley ilaahayaan igu soo hagaaji towbadan alla igu soo riday inaan inta kasoo dhaca E, waayahay intii aad la joogtay ciidamada e, bishii maxaa mushaar ahaan laydin sii jiray e, saa bil walba ma soo dhici jiray e, mise e, mararka qaar waa idin gembi jiray maya walaal meeshaas meel mushaar laga qaata maaha meeshaas dad qabiil ah jooga dowlad oo hataa is-dimuqraadiga la sheegayo ma aha dad oo dastuuriyan hoose ku heshiiye waaye mushaar lagama qaato magaaladaas wixii laga qaado dhaqaaleena dad oo la yiraahda ee macnaha saraakiil oo meesha joogaana iska cunaana ciidanaan waxba ku haysanin mushaarna lagama qaata joornaati yar oo min shan iyo toban kun maalinka wixii lasoo aruuriya ama labaatan kun gaara laga qaataa ee mushaarina ma aheenin oo askarta meesha joogta askar qarameysanna ma aha oo taa la dhihi lahay dowladda qaranka la dhihi lahay taa ma aha qabiille waay meeshaas wax yaalla male mushaarana ma qaadanayna jooraanta ma qaadanayna dee dalka iska joogle iskaga joogna
ee waayahay intii aad ciidamada ku dhex jirtay ee waan ognahay ciidamada dhexdooda dhibaato badan ay ka jirto mararka qaar iyagaa isdilo bal ka waran maxaa kugu layaab badnaa dhibaatooyinka aad ciidamada dhexdooda ku aragtay iyo xitaa dhaqankooda wallaahi horta dhibaato oo ciidankaas igula badnaay waxaan igu xanuun badnaay markii labada nin oo askariga ay simkaarka isku dileen oo nimanka labada jiida ay yihiin aa horta igu xanuun badneed aana igu yaab badneed simkaar hormuud oo hal dollar ku jiro nin yidhi anaa leh isii ka anima aada malihid waa ku murmeen midaa baxay shirkadou tagay simkaarkii uu soo qaatay kana isoo simkaarkoda jidkalaskii hori mid mid ilaa laga tuuray midna meeshaa lagu dilay hortaasa igu dhib badneed oona macnaha igu qosol badneed aan arkay nin calbanaaniyaa la dhihi jiray kolley ninka calbanaani layidhi haddaba ilow la ayaa qoryooliyou joogaa kan kalena waa saasoo ku dhintay asna taasa igu dhib qosol badneed wixii kale kulley hadda waxaa waaye waxaa mas-uuliin meesha horta ma jirto wax qaabkiisa xun yahay oo meeshaas waxyeela laheen oo ii sheegay joornaatian lehen dadkaasaa dhaqaalaha degmada iska cuno meeshaas marka waxaa waaye waa waqti oo dhibaato uu sugan yahay ciddii kasoo baxdan dheef kale kulmayso waaye ani ahaanteyda markaan ka hadlaaya marka ani ahaanteyda aan ka hadlaya waqti badan aan ku fikiray inaan meeshaas aan kasoo tago marka meeshaas meel walaal wala wanaag yeela ma aha waa kaa ee waayahay ka waran ee weerarada mararka qaar aada la kulmi jirteen ee idinkaga imaanayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasi waxaa waaye weerar mar haddii qof oo soo qaado haddii nin meel degan oo hurdaaya oo xalay qayliyo iyo nin oo ninkaas intuu hurdaaya gaadaya hadda isku dagaal inay yahayn waa laogaya khasaarahii ay geysanayeen dadka korka imaadaan un zaa'id ah marka taasi dhibaato lee lagala kulmaayo ma ogi hadda kordheef lagalama kulmo walaalkayo ee waayahay in badan waxaan ognahay ee weerarada lagu soo qaadayo ee ciidamada dowladda federaalka ee waxaa uga dhinto askar bal askartaasi ula dhaqmaan oo dhaqan macnaha markii qofka oo dhintay sida loo aasaayo ha ma ninkaas hadda ee nin maanta janaaso lagu tugtay sheekh hebel ha loo wacee masaajidka la geeye la dhahaayo ma aha ninka asaab awel kotorbaan ahay meesha kotorbaan ka helay la geynaa janaasaanan jirin ee weysaanan jirin salaadaanan jirin ee qoolkii ilaahay ninkii ku dhinta qoolkii ilaahay la marsiya qool qaldan oo ku dhinta qoolku qaldan oo ku dhinta muxuu ahay asoo xur ebam inuu baxa masaajidka ma tegi jirin ma ogdo okay maanta u dhintay masaajidka ma ka sugay waayo ma ka sugaysid masaajidka ma ka sugaysid meesha ka sokayso ku maarmaara ilee la gelina asoo wasaqaysan oo biyo la raacay maaragtay oo dhiiga dadka qaadaya gacmaha naga taaban la leeyahay godka ayar lagu ridaa difaac weyn oo ninkaas intii la aasaayo oo naga ilaali cadowga en waa la dhigaa waa kaas waayahay ee bal ka waran marka askarta ee adiga iyo kula mid ahaa ee markii aad halkaas joogteen maxaad dareemi jirteenoo cabsi ah markaad aragtaan ee nin saaxiibkiinoo la dilay wallahi cabsi weyn oo weyna la dareemaay maalinkii saddex qof afar qof shan qof hortaada lagu qaadayo qofka dilin aad arkaynin war waxaan la yaaba jirnay war hortaan dhimina ma xumo hanala dila ma xumo saaxiibkeen ha dhintee ma xumo waxaana dilaa aawe horta madala la yaabeen ilaa hadda taas waaye qofka naftiisa ee markii qof uu ku dilaayo inaad la dagaalantidood aragtidaa fiican qofki qofaad ujeeda ma aha waana dhiminoysaa taas madda ilaa hadda dadku nooga yaab badan waaye wallahi saaxiibkii weli ma la kulantay ee askar sidaas lagu dilay ee adoo arkaya ha haddii laba mee boqol qofood oo dhalinyaro badneed oo dad meel hadda waxaan ogahay soddon iyo saddex nin joogi jirto oo maanta toddoba iyo toban nin ku nooshahay oo mas dilin oo qodax dilin oo macnaha ii sheeg adiga sida aan kuu sheegayo ku dhammaadeen buuxda soddon iyo saddex nin madaxa la wada toogtay qaar iyagoo meel fadhiya dirmaha hoostooda wax loo geli way ku dhammaadeen wallaahi inta dambaysan ina xornimo ay ku noolaadaan dad jecelna waa ku jira oo hadda maanta aan hebel hebel dhihi karin dad oo meesha kusii adkaystasanna waa jiraan oo kolley dadkaas iyagana waxay kolley la kulmaanay leeyihiin laakiin si xun iyo si xariira loo dhintaa walaalkay meeshaas ee waayahay ee intaanan ee u gudagelin hubka aad la timiday waxaan bal wax kaa weydiinayaa dhacda ee dhowaan bilo ka hor halkaasi ka dhacday oo ah ee dilkii loo geystay guddoomiyihii degmada qoryooley bal ka waran maadaama aad degmadii joogtay goobjoog ahayd ee sidee loo dilay guddoomiyahaas horta towbada allahna waa fojiye ninkaas towba kuma dhiminin usna inuu ku dhiminin midoo guddoomiye u noqday bay ahaydba ninkaas waqtire waqti sideed saac ee inay ahaydaan jeclahay aa horta meeshaas lagu dilay bambaana loo dhigay maalinkaas ou dhiminaya maalinka labaadeedowna meesha fadhiya oo bahalkiisi ciyaaraya qamaarkiisa dhacda ku hayo iska qamaarayo qamaarkii caliga la yaqaanayo dhiilayo efc balastuurayo dhowr markaas lacagood saddex kun iyo shan boqol laba kun oo doolar camal helay oo qaarna moobeel ku shubta qaarna ku qamaaraya laba habeen iyo laba maalinna fadhiya kolley dad walaale meesha waxay u dhigeen waa haligmay meeshuu ku baktiyey meeshuu ku jiitay ninkaas saasoo ku dhintay kolley dhimashaxay ma uusan dhimin hortiis jirana ma dhiminin kolley wixii ka dambeeya wixii u dambeeya doonaba qaabkaas oo ku dhintay bombada ku dhaca laba nin ay ahaayeen mid asi istaafkiisa ah iyo asigay ahaayeen meesha naf ma kala kican kan istaafka kan kalaa xoogo guddoomiyaha xoogo yar amau nool yahay la siiray guddoomiyaha ilaan dhimasho looma ogolay ninka kaleba lama fiirin asigaa la fiiriyey amisom gudaha diligey waxaa la yidhi ninkaa mar horow dhintay waa lasoo noqday waa la duugay meeshii dadkii asiga ku horrey la geen jiray aa lagu duugay meeshay ku duugihiin asaga bal ka waran say ula dhaqmeen sida askartii hore ee godka la isaga xaari jiray may ula dhaqmeen haa sida le kow jira meeshii la geeya toban jirin la geynaa waaye meeshii oo ninkii hore asiga markuu nool yahay hadda u dhihi lahay war dadkan masaajidka la geey war dadkan hala daahiriyo war dadkan aqiidaha hala tuso war dadkan dhinaca diinta aan ku duugin hadduu asiga guddoomiye arrimaha bulshada oo u dhihi lahay haa asna waa la dhihi lahay asiga ma dhihin meeshii kii hore lagu duugi jirle asna lagu duugi si dhaqan ahoo ka gooni ahoo loola dhaqmi ma jirin waayahay kadib bal ee askarta iyo saraakiisha laftarkooda ee degmada jooga maxay dareemeen markii la diray guddoomiyahooda wallaahi horta taasi misle markay qabiil naqatay dad oo aniga aan kula hadlaya ka tirsanahay oo dad mas-uuliyiinta leanka meesha laba qabiil waay ninka la dili jiido ahay dad kalena garro waay dad hataa aniga kula ka mid ahy oo nimo mas-uuliyiin ahay aa la yiri ninkan nimankaana dileen oo mashimeen ayay meesha isku dhac labadii qabiil oo meesha joogtaba isku dhacday oo markaas dagaal xun dhex maray adiga markii dambe waa laga heshiiyey inaysan shuqul ku lahaynaa la ogaaday marka meeshaas saasa xaalkiisa ku dhacday inta joogtana xumaan lay ku joogtaa hoose maanku ma joogta markii saasoo kale dhibaato ay xarakada u geysatana walwal iyo walbahaar waa yeelaa yaa lagu bedelaa hadda ee ninkii isaga ahaa midaa lasoo magacaabay waa la diiday waxaa diiday nabadoonka beesha garra nuur shaakooya diiday ilaa aniga lig amar qaata lama keen karo yiri hadda weli guddoomiye lama keenin guddoomiyena ma laha magacaabid le waa
waayahay maxaad la soo goosatay oo hub ah qori aaki forty seven e iyo booshkiisa la imid oo boosh xabad oo afar qasnad e waan la imaaday waan alxamdulilah waa liigu soo dhaweeyey qorigaasi booshkaasaan keenay
waayahay ma lagu lacagay mise
kolley hadda walaalaha noocaasi ku maqan yihiin in lii lagacay doono oo wixiina aan qaadan doono xornimona aan macnaha ku qaadan doona lii ballan qaaday waayahay maadaama adiga halkaas oo ilaahay subxaana wa tacaala kaa soo badbaadiyey maxaad ugu baaqaysaa askarta halkaasi jirto seese lagu soo dhaweeyey aniga rabsideeda si wanaagsana lii soo dhaweeyey wejiga ma ku imid ama markaan korka soo socday aan filinayo weji ka wanaagsan aan la kulmay kheyrar horta wanaagsana liigu soo dhaweey kolley cidda iga dambeyso tii xumaan ku dhex jirto oona iga dambeysa dhallinyaradayda waxaan leeyahay ilaahay iskaga toobakeena isoo raaca anaa idiin arkay meel wanaagsan cadaabaan ku jirnay cadaabti waa ka baxnay cadaabti anigaan ka soo baxay ninka iga dambeeya inuu ka baxan jeclahay jannada maanta aan dhex jooga imaadaan leeyahay geesi kale buulo fulayna waxaa lagu soo bandhigay faysal axmed maxamed oo ah askari laga qoray muqdisho kana mid ahaa dhallinyarada lagu siray in loo wadayo qadar ee loo qaaday dalka eritareya waxa uu ka sheekeeyey dhibaatooyinkii ay kala kulmeen eritareya ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna maxamedan rasuulullah bismillaah magacay waa faysal axmed maxamed waxaa laigu diiwaangeliyey oo laiga qoray magaalada muqdisho waxaan laigu waday markii hore elitria lagu wadaa madiina qadar baa lagu wadaa baa lagu yiri elitri baa laigeeyey elitri baan muddo saddex sano iyo ku dhowaad iyo ka badan adig ku dhawaad afar sano kusoo maqnaa kadib dhibaato badan iyo adiga silac badan kadib alxamdulilah hadda waa soo nabad aruursaday adiga dhib iyo rafaad badan kadib alxamdulilah hadda waa soo nabad aruursaday markaan dalka kusoo laabtayna si alaale sidaan aniga xoriyad ku heli lahaa oo qof xoriyad ama madax bannaan aan ku noqon lahaa baan faalkeeda ku jiray sidaa daraaddeed baan hadda inta ku imaaday baana meeshaan hadda i keentay ikhtiyaarkey baan ku imid ilaahay baan igu soo qalqaaliyey waxaana rajeyna boqolkiiba boqol inaana waxyaabo noocaas ah iyo wax la mid ah iyo wax ku saabsan iyo wax la halmaalaba aanan dibdamba aan u dhowaan doonin aan fiirsan doono bis waxyaaba danahayga gaarka iyo shaqadayda gaarka iyo waxay muruqaygiisa aan u maalan lahaa hadduu ilaahay idmo adduunyadai raacdo aan xoogayga xamaasho aan magaalkayga galo
askarinimadan maxaa ku dooratay horta qof walbo hami buu leeyahay hamigeyga ma ahayn aniga weligeena kuma hamin qori baad qaadaysaa mise askari baad noqonaysaa ee, ulajeedka ugu weynaa meeshaas aan ku tagana waxay ahayd qadartaas iyo siddeed boqol oo dollar mahaana hami askarinimo weligey aniga kuma hamin kumana seexan kumana soo see- kumana soo kicin haddana ma rabo mana rabi doono go-aankeyga waa intaas go-aankeygana kuma bixin hadda laakiin go-aankeyga uga soo baxa siddeed boqoloo doolara ku shaqaynaysaa ee qadar baa lagu geynayaa cidda hawshaas kaa dhaadhicisa waa ayo kolley nabadoono iyo waxbaa aniga cid horta si gaara igu timi malaan laakiin dhallinyaro iyo waxbaan ka maqlay war meeshaas baa layska qoraya dad nabadoono iyo wax noocaasa baa nabadoonadana badanaa horta magaalka soo geliyeen oo dhaheen dadka ee, qadar baa laydin wadaa dhallinyarada iyagaa saas ku keenay nabadoonaha qoreen sii baa meesha lagu geeyey kadibna dee qadar cid isgeysa malaane qof aragtana malaane dadka elitri lagu wada daadiyey waa lagu wada shubay adi nabadoonkee ku diiwaangeliyey oo liiskan iyo hawshan kusoo dhameeyey aniga nabadoon aniga oo qabiilkayga horta ima soo diiwaangelin laakiin nabadoon oo nabadoono kale ah oo beel kale ah baan lacag eh, laaluusha siyo toban doolara baa si igu diiwaangeliyey asaga damayn sidai igaga noqday maahane nabadoon beeshaydaa maahan duulimaadkiinnii qadar muusan noqon waxaa si toosa uga degteen ee eritereya eritereya bal maxaad kala soo kulanteen elitariya markaan tagnay horey baan shaqo iyo orod iyo maxaa lalaayay iyo aan ka galnay wixii un baan ku jirnay intaas orod maan hal maalin aan nasana ma jirto ugu dambeyn wax walba dhibaato badan iyo rafaad badan kadib dalkeeni baa nabad ku imaanay waan soo- waan soo nabad aruursan
Een, tababarka ladiin siinayay oo ma wuxuu ahaa orod keliya bis wax kale ma jirin miya maya tababar jir dhismeed ah ee, maxaa lalaayay socodka habeenkii maalinkii maxaa lalaayay qoryaha ee, qaabka loo furfuro qaabka loo rido taatiko dagaal intaba waan baranay ee, wax kaloo intaas noo sii dheer oo oo aan baranay Een, shantii kun iyo boqol kulligiin ma soo wada laabateen maya hadda tira adiga laba kun iyo toddoba boqol camal ah baa hadda soo laabatay inta kalena waxba u dhiman meeshay joogaan tacdiyaadka aad la kulanteen maxaa ka mid ahaa nooga sheeg bal wax nooga tilmaam
kolley jirdil waxyaabo noocaasa qof oo tuun laiskaga dilayo dee qo- waxa nin rag- ninka ragga uusan qaadan karin oo la qaadsiinayo waxyaabo badan ay ka mid tahay dadka la dilaya waxaa inagu maqaala in qaarkood ay yacni sameeyeen kacdoon oo ka dhan ah ma- ciidamadii kale aagga xerada ee ilaalada ka ahaa kacdoonkaas muxuu ku dhacay maxaa sababtiisa ahayd bal sharax inaga sii
kacdoonka horta laba mar uu kacdoon dhacay oo dagaal ah labadaas marna mar koowaad hal qof baa ku dhintay dhowr qofna adiga kolley waa ku dhaawacantay kii labaadna ee, waxaa kolley ku dhimatay siddeed qof camal dhowr adiga dad boqol qof ku dhowna waa ku dhaa- waa ku dhaawacmeen intaasna waxay ku imaanayeen dagaal ama tacaddi oo ay arkeen oo ay tabanayeen soomaalida unbuu ku imaanayay kolley dee waa dareemi kartaa qof dhagax ku dagaalamayo oo wax dhagax dhaafsan aan haysan iyo ul wax dhaafsan aan haysan iyo qof oo wadankiisa jooga oo hub haysto isku dagaal ma noqon karaan inkastoo marka hore foodada anaga aan bilowno waxaan soomaalida waxay daqri karto ay daqrto ay waxay wax gaarsiin karto gaarsiiso kadib lagu soo jeesto eber laga dhigo
maanta waxaad joogtaa een, soomaaliya Eh, markaas soo laabateen oo waddanka laydinku soo celiyey qorshaha ladiin keenay ee loogu talagalay in aad markaa qabataan maadaama tababar aad soo dhammaysateen muxuu ahaa qorshaha kulley anaga meeshan noo keenay oo marwalba markaa inta imaaneen noo sheegeen ay tahay waxaad tihiin ee, ciidan dhow soomaaliyeed dalkii dadkaana difaacaysaan cadow shisheeye iyo mid sokeeye waa ka difaacaysaan intaas baad usoo tababaranayseen haddana intaas baad ku shaqaynaysaan baa lagu yiri afartii sano oo tababarka idiin socday iyo mm, wa- wax qarashaad ama miisaaniyadu lakugu talagalay ma jiro
miisaaniyadan ugu weyn adiga waxay ahayd bishii bacooma iyo saabuunteeda wax intaas dhaafsan oo anaga miisaaniyad aan anaga aan ulahayn ma jirto saddexda waqti cunada oo bis aan fiirsan jirna ugu dambeyntii kooxdii aad ka tirsaneyd ama maleeshiyaadka eritrea lagu soo tababaray ee saaxiibada hore aad ahaan jirteen maxaa fariin ama baaqa aad u diraysaa wallaahi horta shantaas farood ilaahay ma simin qof walba hami buu leeyahay qof walba waxbuu ku hamiyaa qofna waxba si- si saxan buu u arkaa si- qofna si khaldan buu wax u arkaa ani ahaanteyda wixii meeshaas ka jiray ama yaalay wax qa- saxan ilama ahayn waxaan ugu baaqaa qof walba wixii nidaamkiisa ama meesha u wanaagsan inuu raadsado meel alaala meesha uu ka heli karo uu ka raadsado waddada ugu saxan intaasaan ugu baaqaya بدين عظيم هو السامي بدين عظيم
waagaga wilaayada islaamiga ah ee galguduud ayaa deeq raashin ah u qaybisay in ka badan saddex boqol oo qoys oo ku dhaqan degmada galcad waa kuwan dadka raashinka la siiyey waxaana soo gaaray beriga walaayada islaamiga ahaa waxaana soo gaaray badar mucaawino ahaa oo muslimiinta dadkan soo barakacay oo degmadii galcad ka soo barakacay loo keenay ayaana soo gaaray badarkaasoo ka kooban bur iyo bariid iyo sokor iyo saliid iyo timin ka kooban wixii kaleeto ilaahayaa ida kalehe ee lasii rabana waa soo daba yaaleen muslimiinta waxaa lagu quudihaa tartiib tartiibaa lagu quudihaa howshoodu waa u socotaa ninna waxaa waaye ila waa dadkii soo barakacay dadkaanu oo guryahoodii ka soo baxay oo oraxduu soo baxay oo ay soo bixiyeen dowladda xawaacan mataqaanaa oo xasan sheekh ka talihay ay soo bixiyeen iyo gaaladii ilaahay ay wateen oo maraykanka ah oo lagu dhameeyahay galcad lagu dhameeyey oo lagu dhameeyey ceelbaca beelka ahaa hilowlagaar oo meel walba lagu soo leeyahay dadka laquudiha dadkaas weeye marka waxaa weeye walaada islaamka waxaa waaye dad raashinkaasay u keentay waana ku mahadsan yihiin ilaahay ha barakeeyaan leenahay sidaas ummaddiinna yani maarata ugu dhex dira diinkiinna ugula dhex dira deeqdiinna ugula dhex dira ilaahayna haydin sugo gaaladana allaha jabshaan leenahay ilaahayna ha naga reebo halkee ku sugan tahay ceelhareeri celhareeri maanta maxaa ka jira caawino haye yaa keenay muslimiinta ay noo keentay haye waa ku mahadsan yihiin alxamdulilaah maxaa la keenay marka bur saliid sonkor bariis
aad marka waxaa ka mid tahay dadka qaatay dadkii qaatay baan ka mid ahay alxamdulilaah haye dadka muslimiinta waana soo ku dhiibeen muslimiinta waa ku tiris waa ku- waa ku mahadsan yihiin allah tiirsho manaafiqeedana allah qabta haye waxaan qaadahoynaa muslimiinta macawinaday noo keenta madaxeer allaha raaji garbaheerna guul allaha saaro maxaa lagu siiyey marka adiga waxaa laysiiya bariis iyo bur iyo sonkor iyo timir iyo saliid dadkii galcad ka soo qaxaana galacdada taymia haa haye haa marka gaalado allaha jabsho muslimiintana madaxeer kor allahu dhigo inta maxaa celhareeri ka jiro caawino haye maxaa lagu siiyey marka
qoryo bariis iyo sokor iyo timir saliid
Max- yaa nin keenay marka raashinka walaayada waa u duceeyna gaalada allaha jabsho dadka muslimiinta oo ma aragtay degmada galcad oo walaayada islaamka deegaanka ceelhariiri walaayadu ay ku siinayso raashin annay uga mahadhaayaan ilaahi weyn oo u soo ilaahi weyn oo u soo qoray iyo walaayada islaamka oo u gacana oo u keentay iyo uga mahadhaayaan macaawinadaas hadda maaragta hadalrida dadka masaakiinta oo hadalrida hooq soo qaxay loo keenay asigana allaha u daaweeyaan leenahay walaayadana kor allaha u dhigaan leenahay marka maxaa lagu siiyey adiga aniga waxaa lay siiyey loor bura loor bariisa sonkor saddex la saliida laba kiilo timira qoftii uu haysto saasaan ku duceynay hadaba midda dambena way hadalrida uga mahad celihaynaa walaayadana hadalridahu kor allaha u dhigo kitaabka ilaahay oon ku wada xirannahana kor allahu u dhigo walaayada islaamigaa nooga yeertay oo iyadoo nagu caawinaysa raashin dadka qa- barakacyaalka loogu talagalay oo amba degmada ha kasoo kaco amba ceelharira ha kaco dhulkan loogu talagalay alxamdulilaah saddex boqol oo jees baa loo qeybiyey oo saliid leh oo bur leh oo bariis leh oo timeer leh ilaahay baa ku mahadsan walaayadana wuu u mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala dhibkana haysta gebigayna muslimiinana allah naga kor qaado ilaahayna ha naga kaafiyo raggan u soo rafaaday oo hay-ad kama ay keenin ee wa- wax is- iyagu iska soo jareene ilaahay bedel khayr qabra allaha ka siiyo bedel koori bedel wanaagsan allaha uga dhigo annagana allaha noo daaweeyo shareecada islaamkana kor allaha ka dhigo kitaabka ilaahay kor allaha ka dhigo alle wuxuu noo suuro geliyey haddaan nahay degmada galcad iyo nawaaxigeeda dadka muslimiinta oo wacaysle in maantay walaayada islaamka eegoon sankii koowaad ahayn oo wax badan ay noo soo gurmadeen marka walaayada islaamka waxaa waaye aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa halkan wacaysila ayaa fadhiya degmada galcadeed iyo nawaaxigeeda wixii ka yimid wacaysila soo u koobsa u dhashay oo u fadhiyaa waxaa fadhiya dadkiisa oo haddii la kuurooyin qaxootiga ahayo iska magaalooyinka looga qaxay waxaa fadhiya dadka iska dabardaray waxaa fadhiya dadka maanta beeraha qaar u baxay laakiin qaar aysan xabad u bixin oo ilaa hadda aan waxba haysanaa iska jireen marka waxaad yeelaysiin ogaada gaaladu waayo idinka hadoominin yaan la aadin ha laga digtoonaado wacayslow waxayna gelsheen waa ogtihiin dhibaatadayna gasheen waa ogtihiin xajiroog oo ka mid a odayaasha dhaqanka ayaa ka hadlay goobta raashin qaybinta halkan waxaanu nimidey oo degmada ceelhareeri la yidhaahdo oon joogna beriga waxaanu nimiday xarakatu shabaabulmujaahidiin oo u diirnaxay dadka shacabka ah ee qaxay ee cadowga ku soo duulay ka qaxay baahida iyo dhibaatada hayse inay ka daaweeyaan ee walaalahooda muslimiinta ah tacaawun ay u keeneen ay ku kaalmaynayaan maadaama ay guryahoodii ka soo barakaceen ayaanu nimiday oo indhuhu wixii ilo aragtay ilaalo ka dhanbaa la yidhi indhaha caalamku ay qabanayaan na waan salaamayaa waan u taaniyadaynaynaa waan soo dhowaynaynaa waxaan leennahay islaamka kor allaha ka dhiga naxariistaas muslimiinta iska leh gaala iskama laha waxaan leeyahay dhuunkaasha soo duushay ee maraykanka yuhuudda hogaaminayaan ay u horayso waad garanaysiin dhalasho intaan isaga naha dowladda xasan sheekh dhalasho intaan isaga jirna xasan sheekh waad ogtiin wallaahi suma wallaahi suma wallaahi yaan ku yidhi nimanka uu soo diray daanka jaadka ugu jira iyo tubaakada ugu jiraan ood arkaysiin waa cadowga ilaahay ilaahay qur-aankiisao ku sheeg wadaaddo qaa'imiina oo inta la keeno baraha bulshada inta la dhigo aayado ta'wiilinaayo oon hal xaba ka jirin wal ilaahaan idinku dhaarshay ilaahay baan idinku dhaariye ilaahay qur'aankiisa wadaaddadu waa yaqaaniin ilaahay wuxuu leeyahay waman lam yaxkum bimaa anzallahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun korow ka qabtay dastuur ninkii wax ku xukumiya afkaar wadciya waa kaafir allaa yidhi ma ilaahay baan u sheega mase maraykan iyo balaayo uu soo asaasoo dhella oo mahan lagu kulmiyo lacag la siiyaa been bay sheegayaan been bay sheegayaan cirkaan allaa fidiyey dhulkaan allaa fidiyey cirkana allaa taagay caadkana noogu kor sameeyey waxaan leenahay marka ilaahay amarkaa laga qaato nebi moxamed waddadiisa ha la maro inna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuh wacayslow kaasad reer cali gaafoo degmadaan iskalo aan joogno beriga waa cayslow waxaan kuu sheegayaa cadowga ilaahay yaan loo gacan haatin wallaahi waa cadow odaga afaraado iiga soo dhaca may maqlaysaa ahalnimo kuma dirirsanina diinaan ku dirirsannahay fikirka waxuu ka qaadanayaa yuhuud iyo maraykan iyo jermani iyo faransiis waa dastuur dimuquraadiga waxaana ku tusaalaynayaa dimuquraadigu waxuu dhigayaa ninkuu beriga sariqa haddau galo inayna isqabanaynaan kuu sheega sariqa haddau galo ilaahay waxuu leeyahay asaariqu saariqatu faqdacu weydiihuma gacanta hala la jaro midigta ha laga jaro hadduu tuuga galo insaabkii intii lagu jaraya haddii gaarta la jaro
dhowaan warbaahinta alfurqaan waxa ay baahisay barnaamij shan xalqo ka koobna ah oo looga hadlay fisqiga iyo fasahaadka ka jira muqdisho barnaamijkaas ayaa si weyn looga dhegaystay gudaha dalka iyo dibaddiisa haddaba caawo waxa aynu bilaabi doonnaa sida looga falceliyey barnaamijka iyo dadkii dhegaystay waxyaabaha soo jiitay ee barnaamijka ay ku maqleen waxaynu caawo ku bilaabi doonnaa dadka ku dhaqan shabeellaha hoose siday u arkaan barnaamijkii ka baxay idaacadda barnaamijkaas idaacadda islaamiga ay qabatay barnaamij aada u fiican oo haddina aada loo oo loo xambaleynayo aada loo loo soo dhaweynayo maasha allah aada u fiican barnaamij aada u fiican yahay oo dadka bulshada dal iyo dibadaha ay aada ugu faa'iideysteen waayahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay magaalada muqdisho ka sameysay howlgallo lagu beegsanayo ciyaal weerada daroogada iyo goobaha zinada iyo fawaaxishta lagu sameeyo bal ka waran howlgalladaasi usoo dhaweeyeen bulshadu sees u aragtaan howlgalladaas xarakada ay sameysay waa howlgal aada u wanaagsan oo maasha allah oo allah subxaana wa tacaala oo kitaabkiisa munasalka ah oo fawaaxishtaas ilaahi subxaana wa tacaala ummadda oo ka xarimay marka xarakada ay u dhaqaaqday aada bay u wanaagsan tahay haddan beryahan kolley sidii horan ma aha markaa sidaa aan ka maqlayno dadka muslimiinta oo ku dhaqan magaalada muqdisho oo xarakada arrintaas aad aad ay ugu dhaqaaqday mana arrintaas si fiican oo ay u gudagashay cayaal weerada iyo kuwa fuuxishta zinada ay sameynayaan wax la dilay wax cararay ay kala noqdeen arrintaas arrin aad u fiican weye maasha allah waayahay barnaamijku wuxuu ahaa reer muqdisho dhibanayaal garabka dalbaday al-shabaab waxaa lagu soo bandhigay waxyaabo badan oo la yaab leh iyo dhibaatooyin badan iyo gabadfalle ay geysteen ciyaalweero iyo daroogada dadka dhibaatada ay u geysatay sidoo kale dad kala duwan oo waxgarad iyo culimo ayaa barnaamijka la hadlay bal ka warna adiga maxaa kugu layaab badnay ee barnaamijka intaa dhegeysanaysa barnaamijkaas ani waxaa ula yaab badnaa labo qodob oo ah mid horte ninka la soo qabtay macalinkii oo lagu yiri minaha qofta oo markii buugga aan kuu baaraynaa wuxuu kuu soo baxo macalinkan wuxuu u soo baxay inuu zinaysto macalinkaas wuxuu yidhi ani zina ma galaa yidhi waa ka diiday amuud soomaaliyeed waxaan leeyahay awalan dadkii barnaamijkaas oo oo sameynaya horta awalan ilaahi subxaana wa tacaala inay ka cabsadaan kulle barnaamijkan barnaamij oo la soo abaabulay oo gaaladii iyo murtadiintii iyo waa fikrad iyo as- mana fikradooda weeye marka waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta soomaaliya waxaan dhihi lahaa waalidiinta waxaan dhihi lahaa aruurtiina gabdhayaashiina ilaahay subxaana wa tacaala ugu cabsada allah subxaana wa tacaala maalinta qiyaama uu idin weydinaa aruurtaas ciyaalweera kulli waxaa waaye waxaa kulli sidii ay la sheegaa cayaal yaryar iyo waayahan dambena waxaa kusoo biiray sidii la sheegaa dad oo afartame ama soddome oo dad waaweyn marka waxaan dhihi lahaa ilaahi subxana wa tacala arrintaas ilahi ha looga boqo waxaa weye ilaahi subxaana wa tacaala kitaab buu noo dejiyey allah subxaana wa tacaala waa sharciba diin baan leenahay dad muslimiin baan nahay qof in la soo qabto zinayso in lagu qasbo haye haddii dil kusoo baa lagu dilaa buuggaan baaraynaa waxaas wax oo khuraafaad iyo allah subxaana wa tacaala oo kitaabkiisa laga soo horjeeday arrintaas ilaahi subxana wa tacala ha ugu cabsadaan ilaahna ha u toobad keenaan toobadana way furan tahay intaasaan dhihi lahaa dhegeystayaasha alfurqaan haddaanan nahay ee dadka muslimiinta si fiican si wanaagsan ayay u arkeen sababtoo ah dadka waxaa lagu hayay fasaadul ardi maxaa yeelay nimankaas ciyaal weeraha la yiraahdo ama nimanka qamriga gado waa niman hay-ado oo gaalo wada tubay marka raggii muslimiinta ahaa way fahmeen ummadda in dhibaato ay ku hayaan marka insha allahu biidnillaahi albaari waan soo dhoweyneynaa gacan birta lagu qabtay aad iyo aad ayaan usoo dhoweyna haddaan nahay dadka dhegeystayaasha ee alfurqaan ee ku nool dhulka walaayaadka aadaan usoo dhoweynayna arrinkaas bal ka waran ee howlgallada iyo xarakada mujaahidinta al-shabaab ka sameysay magaalada muqdisho iyo isbedelka ay ku keeneen caasimadda caasimadda soomaaliya horta ee markii horeba xarakad shabaabul mujaahidiin ayaa maamuli jirtay kadibna markii imtixaan u yimaada laga soo tagana fasahaadkii waa sii kordhay hay-ado fara badanaa yimid oo gaalo ah oo kirishtaameen ah marka insha alla nimankan cayaal weerahana sida aan dareensannahay ama aan dareemayno waa dad hay-ad oo gaalo wadato ummadaad muslimiinta lagu dhibaayo waay sababtoo ah qofkii ubadkii asaga ou dhalay uusan ka warhaynin waa arrin naftirkeed oo nasiib darre ay tahay waay sababtaa ubadkaaga aadan ka warhaynin haddana ummadda ou dhibaayo waa arrin oo laga xumaado waay arrintaas aad iyo aad ayaan usoo dhoweyneynaa haddaan nahay dadka ku nool ee muslimiinta ee dhulka walaayaadka waayahay barnaamijka waxaa ku jiray waxyaabo badan oo layaab lahaa kuwa saameyn iyo tiranyo qofka ku reebaya iyo xanuun sidoo kale waxaa ka qayb galay culimo iyo dad waxgarad ah bal ka waran adiga maxaa kugu layaab badnay oo barnaamij ku dhex aragtay maxaase kugu xanuun badnaa dhibaatada horta dadka ku dhacay ee dad muslimiin waay aad iyo aad ayaan horta ugu xanuunsanay sababtoo ah waxaa igu yaab badneed nin oday oo waayeel ah in la yiraahdo ilaa labaatan kilomitir ayaad soconaysaa baabuur ma aha waa qof biniaadan haddana waxaa layidhi waa lagula xisaabtamaya gacmo socod oo leeyahay samaynaysaa marka maalinba maalin waa lagula socda sayidka ilaa macnaha xamarweyne inta ka dhexaysa ninkii intaas lagu socodsiiyey waa arrin aad iyo aad loogu xumaado aad iyo aadan ugu xumaanay sababtoo annaga amni iyo istiqraaraan haysanaa alxamdulilah ilaahi noo zaa'idaan leenahay dhibaatadaasna marka reer muqdishona waxay ugu bixi karaan nimaan dagaalamina waa gumowa mujaahidiinta gacal iyo garab inay u noqdaan ayaan kula dardaarmi lahaa reer muqdisho ummadda soomaaliyeed dhammaantood waxaan baaq ugu jeedinayaa wactasimuu bixablillaahi jamiican dhammaantooda xaragga ilaahay inay qabsadaan sidaasaan loogu bixi karaa ciyaal weero ciyaal faaycali aalkuliste saxwuldarooga ee khamri iyo murtudnimo iyo khaainnimo iyo jawaasiisnimoba waxaa loogu gudbi karaa xaragga alla si dhab in loo qabsado oo madaxna laga wada toogto wixii diintaba halis ku eh macnaha horta awaleen magacaygu waa sheekh nuur cabdulaahi xasan oo loo yaqaano dhanan alxamdulilaah alxamdulilaah uma alxamdulilaah barnaamijkaas waan dhegeystay si fiican ayaan u dhegeystay runtiin waa barnaamij aan dhihi kara runtii macnaha eed waa waqti xaadirkan waa barnaamij loo baahnaa xarakaduna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey runtii reer muqdisho waxay ahaayeen dhibanayaal soo taagan meel kastoo aad fiiriso waxaa dhigata ilaahay subxaana wa tacaala ilaahu dulley ka qaad baanu jirnay barnaamijkan daroogada runtii waa barnaamij runtii ay keeneen hay-ado gaalo oo kirishtaaniya dalkanna in lagu fasahaadiyo lagu dilo maadaama hore dhiiggooda lagu xalaaleysto xoolahoodiina gaalo ay qaadatay haddana ummadda soomaaliyeed dhiiggooda ay badbaadaynin ayaa insha allahu tacaala mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu uu waafajiyey in barnaamijkan ay gacan bira ku qabtaan nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi munkar qofkii arko ama gacantaa ku suuliyo ama lisaankaa ku suuliyo ama qalbiga ka noco kan ugu dambeeya waaye marka dadkii moryaanta ahaay ee daraagiska ee wax walba gadaaye iyo naagihii macnaha hoteelada lagu sinaysanayey ee la gadaaye iyo layda iyo aan ognahay ayaa xarakada mujaahidiin shabaab qof walba uu ka toobakeen baa la yidhi inta ku jirta haddii aad ka tooba keeni weysana insha allahu tacaala gacanta mujaahidiinta waa i gaari doontaa wuxuuna yidhi xogtooda waa lasoo dhammaystirya habeenkaa runtii waa aad baan u dhegeysanaya kadibna insha allahu tacaala habeena kadibna howlgalkii ugu bilowday insha allahu tacaala marka runtii wuxuu ahay barnaamij runtii aan sugaynay soo dahay runtii marmar ayaan weydiiyaa heer xamaani muqdisho oon waraystaa bal ka warna barnaamijkan ay xarakada mujaahidiinta waxay leeyihin waa barnaamij runtii xarakada aan ugu hambalyaynay aan ugu ducaynay khayr allah siiyo qof walba aduraysa xulla khayr allah siiyo nimankii meeshaan marnaa kamar weynay ayaan weerarda jidka inta fadhiistaan buuga qoraya fadhiisanaya oo imtixaankan ugu riday ilaahay subxaana wa tacaala hadduu u kale mujaahidiinta waan u ducaynay qof walba ana duco ayuu wadaa wallahi heer muqdisho runtii fariinta ugu dambeeya aan u diraya waxaan leenahay heer muqdisho waa ujeedin maanta meesha la taagan yahay ilaahay subxaana wa tacaala aan hal aayad baan kusoo gebagabeynaya ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeya waman acrada can digrii fa inna lahu maciishatan dankan wa naxshuruhu yowma alqiyaamati acma qofka digriga ka jeesto ama xuskayga waxaan gelinayaa nolol ariiriyaan gelinayaa aakhirana waxaan gelinayaa isagoo aragla nawadoon cilmi xuseen ee marka ugu horeyso waxaan ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhow idaacadda islaamiga ee alfurqaan wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa ku dhowaa idaacadda insha allahu tacaala waayahay dhowaan waxaad la socotaa idaacadda islaamiga ah alfurqaan waxay baahisay barnaamij shan xalqa ka koobnaa oo la magac baxay reer muqdisho dhibanayaal garab ka dalbaday al-shabaab barnaamijkaasi oo aragtaan hadaatiina dhegeystayaasha iyo waxgaradkiba maasha allah barnaamijkaasi barnaamij habboonaa in wax laga qabto waqtigiisiina ku soo aaday waaye insha allahu tacaala reer muqdisho dalabkay soo dalbadeen in allah ka soko wax barnaamijkaas wax ka qaban karaa ay jiraan oo keli ah mujaahidiinta inay yihiin ayagana ilaahay waa waafaji waxbay ka qabteen
waayahay barnaamijku intuu baxayay sidoo kale waxaa socday howlgallo ay mujaahidiinta ka fulinayeen magaalada muqdisho barnaamijkana kasii horeeyey bal ka waran howlgalladaas maxay isbedelay ku keeneen caasimadda dalka soomaaliya barnaamij kasta oo horta diiniyaa oo aan mataqaana fikri dadeed aan ku imaan oo ilaahay amarkiisa iyo rasuulka amarkiisa ku yimid waa barnaamij waxtarho noqdaa barnaamijyadaas dhammaantood barnaamij diiniyaha eed ilaahay baana amray rasuulkaana amray calayhi salaatu wasalaam amarkii ilaahay rasuulkiisaa la fuliyey wuuna fulayaa tanfiid la yaqaan waaye waayo aadanuhu kama baqaan waxay ayagu dhoodhoobteen dilba allaha ka dhigeen laakiin wuxuu ilaahay ku xakumay way ka baqaan aadan waa wax la ogaaday tusaale wax yar haddaan ku siiyo waxaa jiri jirtay waa maxamed saad barre ayaa wuxuu soo rogay qofkii boqol kun waagi lacag lacagta ay qaali ahayd soomaalida ah lacag soomaalida ay qaali ahayd qofkii boqol kun oo isku xiran xada dil waayuu yiri maca daalika dadku markii dilka uu ku soo rogay maxamed saad barre ayay tuugadu badatay oo waxaa dhacaysa in bangiyadii la wada dhacay in mataqaanaa degmo iyo tuulo iyo mataqaanaa gobol intii ka dhexaysa nin walba meeshii madaxda looga dhigo uu dhacay baa dhacday taasina waxay aan ka fahmay in xukun aadana aan laga baqin laakiin xukunka rabbi low uu gacanta gooyn lahaa gacangooyo waayo insaafkaas hadduu dhihi lahaa dadku way baqi lahaayeen ummadda soomaaliyed waxaan baaq u soo jeedinayaa waan kala qaadayaa dadka dadka waxaan kala qaadayaa nin ninkii muslina ama ilaa maadale diin un ay ku dambeyso waxaan leeyahay laba maadimid ka dooro ama meesha aad joogto magaalada muqdisho ah miyahu qawi ku noqo oo wax iska dhici oo dulligan aad arkaysid oo mataqaanaa nin isaguba naftiisii iibsaday oo xanaaneyn waayo waxaad leedahay dowlad baan dul saaranahay dowlad baa jirta dowlad aad ka jirtaa giddigood waa dad wada iibsan weeyaan waa dad mataqaanaa giddigood saan maqlayni dhammaantood waa dad akhlaaq xumo intay ahayd dhameeyey waa dad qoomluud soo sixay qoomluuda aad garanaysaan dhammaantiin in ilaahay cirka intuu geey soo dabagidiyey ciqaabta ay mutaysteen awgeed dadka noocaas intaad dowlad u aqoonsan lahayd war ilaahay uga baqa waxaasoo kasoo hijroo kasoo tag haddaad diintaada aad awooddo inaad caddaysatana joog muqdisho haddii kale waxaan kaaga digayaa inaad dadaan dowlad ahayn oon diin lahayn oon khayr lahayn oo gaalo ah oo murtadiin oo diinta ilaahay ka baxay oo xumaana intay tahay dhammeeyey ninkaan qoomluudka ah hadda wuxuu raadinaya si uu taala aad qoomluud aad ku noqon lahayd haddaad qoomluud inaad noqoto diyaar u tahay niyo muqdisho joog haddii kalentoon ahayn halganka lagula jiro iyo dagaalka lagula jiro qoomluudnimada ka qaybgal oo xumaanoo dhan insha allahu tacaala kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulkaa zuulinaysa ee dadka zuulinaya oo maantaba nicmada aad ku naaloonaysaa reer qudishow oo nacaawda idin martay ah oo tuugo aad ka raysateen agtarkiinna oo aad ka raysateen zino iyo qurin agtarkiina aad ka raysateen faaxishadii banaanadii lala taagtaagnaa oo aad ka raysateen caalqii jidadka laamiyada lala dhex jiijiifay aad ka raysateen oo aad ka raysateen mataqa daroogadii iyo qurinkii iyo bakhaar walba lagu gadayo bareerka looga aad ka raysateen إلهي كبغ الدين إلهي عاوي بدين عظيم هو السامي بدين عظيم
guud ahaana caawi intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka dhammaanteedaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بدين عظيم هو السامي بدين عظيم